magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen konton arday oo la baray xirfadda farsamada gacanta sida dawaarka kombiyuutarka iyo dharkarinta kuwaas oo goobta lagu guddoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen oo ay ka mid yihiin kombiyuutaro qalabka harqaanka iyo dharkarinta mashruucan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda w f b oo bixisay qarashka ku baxay ardaydan iyo hay-adda n r c oo fulisay mashruucan waxaana munaasabada ka qayb galay maamulka magaalada dhuusamareeb xubno ka socday hay-adaha ka qayb qaatay waxbarashada ardaydan iyo marti sharaf kale liibaan axmed xirsi madaxa hay-adda n r c ee galmudug ayaa ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabadda dadkan xirfadda ka qalin jabinaya haddii ilaahay yidhaahdo qof walbaa wuxuu heli doonaa sad waa labo tiam tiam waxa weeyaan waa gabdhaha u badan waxay ka faa'iideysan waxay ka waxay baranayeen xirfadda taylorinka ama harqaanka sida loo yaqaano tiamna waxay ka faa'iideysanayeen dhallinyarada qaybta fadhisa siday haddaba u qaybsan yihiin combyutar ay ka faa'iideysanayeen cabdisamed salaad aadan guddoomiye ku-xigeenka dhuusamareeb iyo maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha galmudug ayaa si wadajir ah u bogaadiyey mashruucan iyaga oo soo jeediyey talooyin kala duwan
mashruucan sida boorka aan ka aragnay waa mashruuc ka mid a xalalka waara ee bulshadan loogu talagalay inay kasoo kabsadaan duruufihii ay soo mareen waa mashruuc loogu talagalay qofkan xirfad in lagu baro uu noloshiisa ku shaqaysanaayo runtii waa mashaariicda aan aada ugu faraxsannahay inay fusho si nabada u fusho haddaan nahay heerarka kala duwan ee dowladda galmudug waayo qofka marka xirfad la baro waxaa la baray wax noloshiisa la soconaayo halka laga yaabo haddii dhaqaale la siiya isku markaas inay ka lunto adinkana waxaa la rabaa ilaahay hadduu idmo inaanaan beerdarayno fursaddaas waxaa kaloo qaali ah kidkii wixii laydin baray in laydinku wareejinayo waa fursad kaloo qaali ah ood nasiib u yeelateen farsamada kala gedisana halkan lagu bartay oo harqaan iyo kombyuutar iyo beere iyo wax walba iskugu jira waxaan soo jeedinaa hay-adaha fanka bixiya sida w f b iyo n r c labaduba dadkan dhallinyarada ah oo muddadaas kooban waxay ku barteen halkan kusoo bandhigay in la iskugu xiro iskaashit ahaan wax la dhaxlo horta waxaa ugu fiican farsamada ugu fiican si ilmahooda uga faa'iideeyaan qoyska dhaqaalihiis uga faa'iideysto oo dharkan wax soo saarka ay toleen ama ay rinjiyeeyeen oo ay qurxiyeen suuqgeyn ay u helaan in magac iskaashito loo sameeyo tababar iyo akoonno iyo shuruudihii iskaashatooyinka inta loo dhammaystiro ay noqdaan wax layska dhaxlo oo ay ka faa'iidaan oo professional ay u noqoto aada iyo aad aan uga codsanaha w f b
xirfadan la baray ardaydan ayaa door ka qaadanaysa in ay abuurtaan fursado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda